bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha nofembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo shalay gelinkii dambe ka ambabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa lagu wadaa maalinimada beriha inuu booqdo xerada ugu weyn ee ay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee ku taala gudaha waddanka kenya asigoona ra-iisul wasaaraha soomaaliya dadkaasi kala hadli doono baahidooda ku aadan sidii ay ugu laaba lahaayeen gudaha dalka ama wax looga qaba lahaa nolosha ay ku nool yihiin ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo wafdigiisa ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta beriha booqasho uu ku gaaro sida uu sheegayo ama sida laga helaya warar ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa booqashadiisan waxay tahay mid uu ugu kuurgalaya xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga soomaaliyeed kuwooda ku haray gudaha waddanka kenya kuna nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala gudaha waddankaasi ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa lagu wadaa booqashadiisa neer dadka qaxootiga ahee dhadhaab kadib inuu ambabaxo dhanka iyo jasiiradda maalta oo ay ku nool yihiin sidoo kale dad qaxooti ah kuwaasoo qaab tahriiba ku tagay halkaasi waxaana jasiiraddaasi ay qayb ka tahay goobaha dadka ay gaaraan markay ka ambabaxaan liibiya halkaasina ay kaga sii gudbaan yurub inteeda kale qaxooti aad u fara badan oo soomaali ayaa la tuhunsan yahay in maalta haatan ay ku nool yihiin kuwaasoo fara looga qaaday halkaasi iyagoona sidoo kale ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo goobtaasi ku haysta ama halkaasi ku haysta mas-uuliyiinta dalkaasi ayuuna lagu wadaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid inuu kala hadlo suurtagalnimada dadkaasi in loo helo nolol ka wanaagsan midda ay ku nool yihiin dowladda soomaaliya ayaa waxay qorsheynaysaa inay dalka ka masaafuriso ku dhowaad saddex boqol oo ajaaniib ah kuwaas oo ku sugan gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho xilli maalintii shalay maxkamad la soo taagay ilaa iyo ku dhowaad soddon ka mid a saddexda boqol ee qaabka sharci darrada ku jooga dalka soomaaliya kuwaasi oo ka dhacay waraaqadihii ay kaga shaqaynayeen gudaha dalka wargeyska the standard ayaa waxa uu sheegayaa ee kasoo baxa dalkaasi kenya asigoo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan waaxda socdaalka soomaaliya in la masaafurinayo dad gaaraya saddex boqol kuwaas oo aan haysan sharci ahaanshaha waraaqadihii ay kaga howlgalayeen waxaana sidoo kale lagu ganaaxay lacag sidoo kale lacag toban kun gaaraysa ayaa lagu ganaaxay shirkad microsoft ah oo ay ka shaqaynayeen dadkaas taasoo ku taalla magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaana lagu ganaaxay toban kun taasoo lagu looga dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku bixiso xukunkan maalintii shalay ay riday maxkamadda gobolka banaadir ay ahaa mid in badan laga warhayay iyadoona sidoo kale haatan dowladda daadaalla ay ugu jirto sidii dalka looga masaafuri lahaa dadkan gaaraya saddexda boqol oo u badan kenyaanka kuwaasoo qaab sharci darra ah ku joogay magaalada muqdisho saraakiisha ayaa waxa ay sidoo kale tilmaameen ee wargeyskan uu xiganayo inay jiraan dhallinyaro badan oo soomaaliya kuwaas oo ka qalin jabiyey jaamacadaha dalka shaqooyinka ay dadka ajaaniibta qabanayaanna ayaga lasii doono sida lagu lagu sheegay ama sida uu xiganayo wargeyskan kasoo baxa gudaha waddanka kenya ee asigu xiganayo dad ka tirsan waaxda socdaalka dowladda federaalka ee soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka gobolka shabeellaha hoose ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay ama qayladhaan u diray in si deg dega gurmud loola gaaro dadka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada mahaday iyo qaybo kaloo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe xilli ay kasii darayaan daadadka ku rogmanaya qaybo ka mida deegaanadaasi iyo sidoo kale cabsida laga qabo fatahaad webiga uu ka sameeyo qaybo ka mida deegaanada gobolka shabeellaha dhexe cabsida ugu xoogan ayaa waxay tahay in biyaha saameyn ay ku yeeshaan jarista waddada isku xirta muqdisho iyo gobollada dhexe ee dalka soomaaliya taasoo culays aad u xoogan ku keeni karta iyadoona sidoo kale gobolka qaybo ka mid a haatan ay buuxdhaafiyeen biyo daadad ah oo ay sababeen roobabkii ka da-ay qaybo ka mida gobolkaasi gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada dalka kuwooda ugu wax soo saarka badan waxaana afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin alos oo warbaahinta shir jaraa'id ugu qabtay gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolkaasi uu ka hadlay sida loogu baahan yahay in si deg dega gurmud loola gaaro dadka ku dhaqan degmada mahday iyo nawaaxigeeda degmada macadaay oo ka tirsan gobolka shabeelle hadda tuulooyin dhowr oo hoos yimaada ayaa waxaa ka jirta xaalado oo maxaawaye dhinaca biniaadanimada maadaama ay roobab fara badan isaga soo dabalaabteen wadooyinkana qaar ay noqdeen kuwo ay jiraan biyaha fatahaada webiga biyo korshabu webiga sameeyey iyo weliba roobabkii lixaad kala ah waxaa ka mid ah tuulooyinkaasi duduble mansuur oobaale shaam xudad ciise buurfuule iyo kuwo kaloo aada u fara badan oo wada hoostaga degmada macdaa ee gobolka shabeelle hadda waxaa kaloo jira biyo fatahaad aada u xoogan oo ka soconaya beesha xawaadley oo ka tirsan iyana degmada balcad iyo weliba tuulada magaay oo iyana ka tirsan degmada jowhar waxaa jira khasaaraha ugu weyn ay geysteen ayaa ah in ay jiraan dhulbeereed aada u baaxad weyn oo dalagyo kala gedisan xitaa qudaar ay ku tiilay waxaa kaloo jira in ay go-doomiyeen dadka duulooyinka oo iminka aysan suurtagal ahayn inay si toosa usoo abaaraan suuqyada degmooyinka gobolka sida jowhar balcad iyo maxadaay oo kale qaarkood waxay ku safraan dooni webiga dhexdiisa ah ma aha markii ugu horreeyay ee baaq nuucani ay diraan maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaana jiray baaqyo hore oo loo diray dowladda federaalk iyo hay-adaha taasoo aynan jirin weli cid kaga jawaabtay waxaana sii kordhaysa xaaladda cabsi iyo midda nolol ee liidatay ay ku sugan yihiin dadka ku dhaqan qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe haba ugu badnaatee kuwa ku dhaqan degmada mahaday iyo nawaaxigeeda taliska ciidanka cirka dowladda soomaaliya ayaa ka dalbaday in si deg deg ah loo banneeyo goobihii ay ciidanka cirka ay ku shaqay jireen oo haatan shakhsiyaad gaara ay degan yihiin taliyaha ciidanka cirka gaashaalo sare maxamed sheekh cali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aysan waxba macnaha samaynaynin in shakhsi gaara uu ku danaysto goobaha danta guud ee loogu talagalay in bulshada loogu adeego waxa uuna si deg deg ah ugu baaqay in loo banneeyo goobahaasi si loogu shaqeeyo looguna qabto waajibaadka ciidamada cirka ka saaran dalka waxa uu sheegay in ay kaga mahadcelinayaan muwaadin walbo soomaaliya oo si nabadgelyaha kaga baxa goobihii ciidamada cirka haddii halay guri ama xero waxa uuna tilmaamay in haatan wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin in layska deganaado goobaha danta guud sida uu hadalka u dhigay
ama ha noqdaana adduunyadii ama soomaaliya waxaan leeyahay waxa ummadda ka dhexeeya qof inuu kaligiis isticmaalo wax meelay ku qoran tahay ma jirto waxa ummadda ka dhexeeya ummadda loo wada haynaya marka waa inay ka kacaan dhulka ciidanka cirka leeyahay dhulka ciidanku cirka leeyahay meel kastoo ku leeyahay waa inay banneeyaan ogaadaanna in ayaga loogu adeegayo in ayaga wax loogu qabanayo in ayaga loo hayo inaad qof ka faa'iidaysto ama aniga aan ka faa'iidaysto waxaa ka fiican in ummadda looga faa'iidayo inkastoo taliska baahiyo badan uu sheeganaya haddana waxaa magaalada muqdisho ku soo badanaya goobaha laga rara dadka dhibaataysan ee ku nool kuwaas oo wax dayactir aynan ku samaynin ciidanka ama hay-adaha dowladda soomaaliya ee marka hore ugu baaqaya dadkaasi inay banneeyaan goobaha qaar taasi oo inta badanna keenta dhibaatooyin lasoo dirsa dadkii ku noolaa halkaasi balse haatan baahidan ka soo yeertay ciidanka cirka soomaaliya ayaa waxay imaanaysaa xilli dadkii horey looga raray xeradii afisoni ay ku nool yihiin duleedka magaalada muqdisho taa oo aan weli iyadana loo helin wax dib u dayactir ah oo lagu sameeyay halkaasi ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska david cameron ayaa ugu digay muwaadiniinta waddankiisa inay u dalxiis tagaan magaalada sharmashiikh ee ku taala gudaha dalkaasi masar cabsi laga qabo waxyeelo kaga yimaada kooxda daacish oo iyadu dhowaan la tuunsan yahay inay ka dambaysay soo ridistii diyaaraddii ku dhacday gacanka siinaa ee laga lahaa dalkaasi ruushka cameron waxa uu sheegay in muwaadiniintooda ay ugu digayaan inay u safraan magaalada sharmashiikh ayadoona kuwii hore waddankaasi ugu sugnaa lagu wargeliyey inay kasoo ambabaxaan kana soo dhoofaan garoonka magaalada qaahire ee xarunta dalkaasi masar warkan ka soo yeeray cameron waxa uu imaanayaa xilli dhowaan ingiriiska uu shaaciyey in ay tuhunsan yihiin in diyaaraddii ruushka laga lahaa ay soo rideen kooxda daacish taasoona waxyaabaha qarxa lagu xiray diyaaraddaasi sida la sheegay ururka daalibaanna waxa ay doorteen laba hoggaan oo iska soo horjeeda iyadoona hogaamiyihii geeriyooday lagu bedelay sheekh mulla maxamed rasuul iyadoona si aad ay u diideen mulla mansuur ninka lagu magacaabay ee bedelay hogaamiyihii hore ee kooxdaasi ee geeriyooday isku dhexyaaca ama iska soo horjeesiga dhinacyada kala duwan ee taalibaan ayaa waxay muujinayeen khilaafka hoo- xooggani haatan u dhexeeya kooxdaasi ayadoona kooxdan ay qayb ka tahay kooxaha sida aadka u diidan ku biirista kooxda daaciisha warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu